toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdiraxmaan xoosh jabriil oo ah wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka soomaaliya ramadaan kariim kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka waa mahadsantihiin bahla v o a iyo ridwaan aad oo mahadsantihiin ramadaan kariim ramadaan kariim muqdisho dhowaan waxaad kusoo gebagabayseen shirweynihii lagu daahfurayey dib u egista dastuurka oo muddo saddex maalmooda socday dad badanina ay ka soo qayb galeen ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad ka hadasho ujeeddada ugu weyn ee shirkan aad u qabateen maxay ahayd maxaa idinku dheliyey dadkase ka soo qayb galay xaggey ka kala socdeen ridwan ujeeddada ugu weyn oo shirka wuxuu ahaa in la daafuro ododagii degista dastuurka qaran oo lagu ballamay labada kun iyo labaiyo toban markii dastuurka lasoo dhamaytiray labada kun iyo labaiyo toban oo laga joogo hadda lix sano waxaa lagu ballamay in la sameeya dib ueegis dastuurka ah si loo saxa waxyaalaha mugdiga ku jiro waxyaalaha iska hor imaanaya iyo in la dhamaystiraa arrimaha siyaasadda ah oo ku salaysan si loo dhamaystiri lahaa federationka waa laga soo cagajiibay lixdii sano soo dhaafay ama ha noqoto farsamo xumo la-aan ha noqoto ama waxyaalo kale ha noqdaan marka waktigeeda lasoo gaaray sababka waxaan ka shaqeynayna marka sidii hay-adaha ama dadka saamiga ku leh ama stakeholderska ah sidii isku aragti uga noqon lahaayeen sidii horey loogu socon lahaa waana kasoo shaqeynay oo maamul goboleedeedna waa lasoo tashanay hay-adihii dastuuriga ahaa oo oo oo ahaa guddiga dibweegisa dastuurka baarlamaanka labada aqal iyo guddiga madaxa banaana dibweegisa hirgelinta intaba iyo ururada bulshada kulli waxaan iska soo wada yeelanay aragti lo yani loo wada siman yahay oo isku si loo arko marka hadda shirkaan gabayn wuxuu ahaa inaan dadka u daafurlaan idhaahdo aragtidaana la nimid roadmapaan soo sameynay ama jidkii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka waaya waa qaybeyna maalintii
waa gartay marka la fiiriyo arrintan aad soo saarteen ama heshiiska ama waxyaabaha aad isla garateen saddexdii beri ee shirka uu socday ee ah halka laga aadayo meeshan iyo sida dastuurka dib loogu eegayo waxaad moodaa in dad badan ay talooyinkooda bixiyeen laakiin haddana dadka qaar waxay aaminsan yihiin in maamuladoo kale aanay ku qanacsanayn sida ay wax u socdeen marka la fiiriyo ururada bulshada rayidka laftirkooda dhaliilo ayay idiin soo jeediyeen mar maxaa ugu weyn oo aad ku qiimeyn lahayd shirka ma dhaliilaha badnaa mise talooyinka kale ee dastuurka dib loogu eegi karaa wanaagsanaa ani waxaan qabaa un kolleybo heshiis wadar arag laga wada leeyahay bulshada soomaaliyed dhan inaan gaarnay sababtaan ku gaarana waxay ahayd sanadkii lasoo dhaafay wax kalaba kama aanan shaqeyn dad badan waynala yaabana waxay lahaayeen wasaaradda iyo guddiyada dastuurka intaas safar ay ku jiraan waxay tagayaan goboladii iyo intaas dooda la shiraan maxay tahay yani ujeedadaas waxbaa ka dambeeya oo ahayd inaan isla gaar lahaa isla jaan qaad lahaa maamul goboleedada iyo wasaaradayda waxaan samaysan waxa la yihahdaa moca forum oo ah mainford constitutional affairs forum oo ah wasaarada dastuurka iyo wasaaraddeena aan isugu nimaadno saddexdii bilowda mar aan saaragnaa si aanan yani yani aanan usan loogu dhicin mataqaana isfaham la-aan afar goor hadda kulanay laba goor xamara ku kulan mar mar waxaan ku kulnay garowe marna waxaan kulnay baylawo haddana waxaan ku kulmaynaa galmudug iyo iyo kismaayo waxaan helnay aragti fiican aan kula wada leenahay waxaa kaloo jiro si wada yeelan labadii guddi ee dastuurka ahaa guddiga madaxa banaanaa uu madax u yahay kan baarlamaanka madax u yahay mudane cabdiredi iyo kan kale uu madax u yahay mudane maxamed afrax labadana waxaan kaga gaarnay is-afgarad keliya maahina waxaa wada seexanay wax la yidhaahdo tubtii lagu gaari tubtii lagu gaari lahaa dhamaystirka dastuurka ama ama ama road maabaan samaysanay heshiis afgaradana waa wada samaysanay waxaana ku wada seexinaa xafiiska prime ministerka hortiisa inaan heerkaas gaarana waxaa sabab u ahaa madaxweynaha iyo prime ministerka oo ka shaqeysa aan wada heshiin lahayn isku meel aan aan usoo wada istaagi lahayn marka intaas waxaa kasii weynaa wasaaradeyda uu hogaaminayo wasiirka hogeenkeyga doctor xuseen cabdicilmi iyo agaasimaha jubeer waxay ka shaqeynayeen ururada bulshada sidii lasugu keeni lahaa ama ha noqoto qaarka joogaan puntland ama south central ama gobolada ha joogaan waxaan soo gaarna waxa waaye ururo bulsho ayaga lala jaan qaaday hataa waxay ka shaqeeyeen markii khilaafaadka naga dhexeeyey guddiyada hay-adaha dastuuriga ah inay ayagana kala dabqaadayeen oo ururkan layihahdo tunsa oo ka yimaado puntland iyo soshenza oo ka yimaado koonfurta iyo kuwa kale oo gobolada ah sida junsa oo jubbaland iyo in ayagana oo kale noo kala mataqaana dabqaadayeen marka waya marka sidoo lawada socdo hal meel lasugu yimid ah waa gartay marka laga hadlayo waxyaabaha dabcan muhiimka ah ee shirkaad uga hadasheen waxaa ka mid ah in dastuur laysla ogol yahay soomaaliya ay yeelato mabaadi'dii dastuurkaas lagu samayn lahaa iyo tubtii loo mari lahaa laftirkeeda la qorsheeyo laakiin waa la socotaayo xaaladaha hadda dalka ka taagan marka la eego awoodaha siyaasadeed aad bay isugu dhex qasan yihiin marka laga hadlayo dowladda dhexe madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii awoodahoodii aad uma kala qeexna maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe sidoo kale awoodahoodii ma qeexna marka maxaad rajaynaysaan marka laga hadlayo in dastuurka lagu caddeeyo awoodaha siyaasadeed iyo kuwa qaybsiga khayraadka iyo dhammaan waxyaabaha muranada faraha badan keenaya mar walba
runtaa waayo ridwan waxyaalaha ugu weyn oo sanadkan labada kun iyo sideedka wax ka qaban loo bahayna waxyaalahaas waayo annagu markaan soo sameynay qorshaholeedku aadan labada kun iyo sagaal iyo toban madaxweynaha ibraahim kudr waxaanu ku dhaheen waa dheer tahay waxaan rabnaa sanadkan inu soo gudaanado waxyaalaha ugu badan in la gudaano loo bahayana waxaa waaya sidii loo heli lahaa xasilooni siyaasadeed looga heli lahaa awood qaybsiga khayraadka ha noqdaan arrimaha dakliga iyo canshuuraha ha noqdaan waxyaalahaas ban waxa u dhexeeyo maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxa u dhexeeyo in meel lasoo dhigo maxaa hadda waxaan isku magacaabnaa dowladda federaalka soomaaliya federaalna waxay leedahay calaamaday leedahay calaamada ugu weyn ay leedahay waxa waa in la kala qeexaa maxay waa maxay awoodda maamul goboleedka waa maxay awoodda yani dowladda dhexe waa maxay awoodaha lasla leeyahay lama qeexin yani meesha ay ka timaado mashaakilaadka inuu ka yimaadaan meeshaas waa taasna na prime ministerka iyo madaxweynaha kulle ku go-an tahay waxaan ku sheegaa ra-iisul wasaaraha inuu sameeyey guddi la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo dhan yahay oo isniin walba kulma guddigaas waxaa looga hadla waxa waaye dastuurka si loo dhamaystiri lahaa arrimaha federationka hadda ka hadlayay si loo dhamaystiri lahaa waya
iyo sidii laisugu diyaarin lahaa doorasho hal qof hal cod ah waa garta hadda marka laga had marka laga hadlayo dabcan soomaaliya laftirkeeda nidaamka federaalka ee u cuntami kara ama ay qaadan karto muran fara badan ayaa ka taagan ilaa shan maamul goboleed ayaa dalka hadda loo dhisay gaar ahaan marka laga hadlayo muqdisho maqaamkeedii lama caddayn dadkii deegaanku waxay leeyihiin laftirkeenna maamul goboleed ayaanu u baahannahay marka maxaa laga yeelayaa maqaamka caasimadda ay kula tahay
ridwan arrintaas arrimaha oo ajendaha ku jira waayo haddaan kuu sheegay ra-isul wasaaraha wuxuu sameeyey guddigan la yidhaahdo guddiga siyaasadda loo loo leeyahay ama inclusive politics oo wasaarado badan ay ku jiraan wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda dastuurka wasaaradda batroolka wasaaradda dumarka iyo howlgal insaanka wasaaradda dhalinyarada isboortka wasaaradda cadaaladda wasaaradda kalluumeysiga yani wasaaradooda ku jiraan waxyaalaha dhan oo federationka ka hadlaayo looga hadlaayo waxyaalaha ugu waaweyn looga hadlaayo awood qaybsigaas dhan keliya maahena wax kaloo looga hadlaayo waxay tahay maqaamka muqdisho qodobka sagaalaad ee dastuurka uu leeyahay maqaamka muqdisho waxaa looga hadlaya guddiga dastuurka haddaan ku jirnaa olamadii guddiga dastuurka waxaa loo furay kutubnaha madaxweynaha maxamed mursal maalinka talaada ahayd waa bilowle waxaan rajeyneynaa inuu bilowdaa munaaqashadaas looga hadlaayo maqaamka muqdisho dhinaca federationka muxuu noqon doonaa waxaana horyaalo saddex aragti ama options ah waxay noqotaa sidii mataqaanaa washington d c oo kaleeto oo waxay noqotaa magaalo laga xukumo federal government mise waxay noqotaa sida germany oo kale berlin oo ah inay banaadir inay caasimadna ahaataa gobolna ahaataa oo lamid ah sidii puntland iyo iyo iyo galmudug iyo south west mise waxay noqotaa sidii canada oo kaleeto oo ah caasimada kenya waxay ku taalaa magaalada ottawa laakiin gobol ay ku dhex taalaa laakiin gobolkaas caasimadiisa waa toronto marka waxay noqon doontaa un kaleyba munaaqasho in la gala ay tahay waana bilowday horta kaleyba debateki oo hadda ka hor shaqa badan waxaan la qaadanay toddobiyi tobanka mataqaanaa degmo madaxdooda iyo gobolka banaadir so iyo gudoomiyaha gobolka wa garta isagana waan ka shirnay arrintaas waan ka wada hadalnay waxay noqonaysaa in la bilaabaa munaaqashadaas laga wada hadlaa laakiin munaaqashada inay noqotaa mid cilmiyeysan oo aanan aanan xasaasiyad iyo motion ku jirin waya laakiin si cilmiyeysan looga waxayaan waxaan ka hadlaynaa caasimada waddanka inaan ka hadlaynaa waayahay ugu dambeyn cabdiraxmaan xoos jabriil waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo waa la socotaa somalilan waxay ka go-day soomaaliya inteeda kale soomaaliya waxay aaminsan tahay midnimadii weli arrimahan dastuurkana waa laga hadlayaa iyo dib weegistiisa iyo mustaqbalka in afti loo qaado haddii ay dhacdo in mustaqbalka afti loo qaado somalilanna ay weli soomaaliya bannaanka ka joogto iyadoo xataa hadda aan la socno in wadahadaladii u dhexeeyey soomaaliya iyo somalilan meesha ay ka baxeen maxaa arrintaas ka dhalan kara maxaa dhici kara see wax loo hagaajin karaa laba laba meel oo kala dhigayaa horta middaan wadahadaladii banaankaa la dhigay horta lama socdo midda aaminsanaya waxaa waaya madaxda wadanka inay weli mataqaanaa ay ay hayaan mataqaanaa rabitaan siyaasadeed oo dib loogu soo kiciyo mataqaanaa wadahadalkii somaliland madaxweynaha iyo prime ministerka iyo inta kaleba taas horta waa mid middaan kaletaa dastuurka yani aftima la geynayaa kolleyba aniga mas-uuliyadda waa tahay amarna waaa waxaan ka haystaa madaxweynaha iyo prime ministerka ay ugu lahaan dastuurkan afti lama geyn karo iyadoon somaliland arrinteeda meel ama aan soo gelin mataqaanaa teendada wadahadalka somaliland aan soo gelin afti ma gelin karno waaan dastuurka hala dhamaystiro wixii lagu heshiin karaa lagu heshiiyo halla marsiiyo meesha ugu fiican waxay noqon doontaa oo ugu xalaalsan in la geeyo gola aan sixin ah sidii aan u geynay labada kun iyo laba iyo toban laakiin amarkasi waxa waa inaan aftin la geynin cilmiga ku jira ama xigmada ku jirta waxa waa haddii aftin la geeyo anada waxay noqonaysaa inaan aan niri waa ka maaranay somaliland intaas ayaana ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdiraxmaan xoos jabriil oo ah wasiirka dastuurka ee dowladda federaalk soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelyo